halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maanto arbaco ah waa soddonka bisha janaayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin dhalinyaro isxilqaantay oo deegaanka ceel afweyn ka shaqaynaya sidii nabadda loo xoojin lahaa iyo isdhexgalka dadka deegaanka xanan buure oo ka tirsan gobolka galgaduudna cudurka shubanka ayaa ka dilaacay waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ka warramaya bal xaaladaha bani-aadannimo ee wakhtigan ka taagan qaybo ka mida deegaanadaas gaar ahaan gobolka gedo barnaamijkeennii beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegayno saylada degmada beledweyne ayaan idiin haynaa aanse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
qaramada midoobey ayaa sheegtay in tahriibiinta dadka ay weli dunidu ku sarrayso saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafayna ay tirada dadka la tahriibinaya ay kor u kacday waaxda dembiyada iyo ka hortagga maandooriyaha ee qaramada midoobey ee marka magaceeda lasoo gaabay la yidhaahdo o d c ayaa sheegtay in dadka la tahriibiya ay gacanta u galaan dembiilayaal uga faa'iidaysto arrimo dhaqaale dowladahana looga baahan yahay inay kor u qaadaan habkii wax looga qaban lahaa arrintaas warbixintan cusub ayaa soo baxday iyadoo hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ee u n h r ay sheegtay in badda mediteraniyamka ay noqotay baddii ugu dhimashada badnayd sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo sideed iyo tobanka oo tahriibiyaal badan oo ilaa laba kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan qof gaaraya loo malaynaya inay dhinteen kuwaasoo doonayay inay yurub u tahriibaan sanduuqa xanaanada qaramada midoobey ee yunisef ayaa sheegay in malaayiin caruur ah oo dunida ku nool ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha kuwaas oo ka dhigay inay waayaan waxyaabaha ay rasmiyan carruurtu ay tahay inay helaan yunisef ayaa codsatay lacag dhan saddex dhibic sagaal bilyan oo doolar oo lagu gargaaro carruurta wakhtigan dhibaatada ku haysato dacallada dunida dhaqaalahan ayaa yunisef ay codsatay inay ku gargaarto kow iyo afartan milyan oo carruura oo aan haysan adeegyada caafimaadka nafaqada waxbarashada iyo goobo ammaana dadka intooda badan carruurta ayaa waxa ay ku nool yihiin dalka suuriya oo dagaalada ay ka socdaan dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay aan dib idinkugu celiyo maxamed xasan iyo qaybaha kale idaacadda
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud saydi aadan ayaa sheegay in deegaanada jubbaland hadda xaalka abaaraha ee ka jira uusan ahayn mid saa usii daran marka loo barbar dhigo xilligii ka horreeyey ee sanadkan oo kale haddaba waryaheena axmed cumar saalixi oo gobolka geda inooga soo warrama ayaana madaxweyne ku-xigeenka waraysigan soo socda la yeeshay iyo barnaamijyada xagga biniaadinimada oo ay baahiyaan iyo sida ay diiradda u saaraan hadda baahida biniaadinimo iyo sidii loo ogaan lahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa su-aasha kale aan jecla inaan ku weydiiyaya waxay tahay muddo ka badan ilaa labaatan casho ayaa waxaa howlo shaqa u joogtaan magaalada garbaari adiga iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kaleba ilaahay hadda inta aad ku sugnaydeen garbaarey maxaa idiin qabsoomay maadaama xilligan lagu jiro gobolka gedo ay ka taagiin dhibaatooyin xagga nolosha ah bismillahi raxmaan raxiim horta xaaladda gobolka xaalada gobolka didi waa san la socotaana hadda magaalada madaxda garbaari baan joognaa muddo bilkudhawaada intaan ka wareysanay bulshada iyo deegaanada iyo sanadkan oo abaaro ma jirto hase yeeshadeeda mar haddii haddii nabadgelyo jirin oo kooxihii maaragtay aan laisu socon karin oo safaradii iyo qaabkii dadka isu socon karin waad garan kartaa mar walba xaaladda xagga caafimaadka iyo xagga biyaha iyo xagga baadkaba waa waa gaasir guud ahaan laakiin ilaahay baa mahadle dayrtii hore iyo sanadkan hadda noogu dambeeyeyba roobabka waa fiicnaayeen oo abaaro hadda laga qayliyey ma jirto hase ahatideeda xagga caafimaadka baad moodaa inay dadka helin xagga daryeelka caafimaadka iyo daawooyinka oo ayna gaarin tuulooyinka dhulalka fofog absiyaadyada xagga hooyooyinka iyo umulaha iyo caruurtaba lagu daryeeli lahaa
waa tahay mudan madaxweyne waxaa jirta in magaalooyin ama deegaano ka tirsan gobolka gedo inta badan haweenka ay u dhintaan xanuuno ay ka mid yihiin umuraac oo kale iyo nafaqadaridoo kale arrimahaasi maxaa idinkaga qabsoomay qorshaha ma idinkugu sii jiraa inaad wax ka qabataan arrimahan umulraaca oo badana adeegyada caafimaadka oo liita darteed u dhacaya
wallahi arrinta axmed waa arrinta ugu daran taas weeye waa taas kuu sheego ku yiri xagga hooyada iyo dallaankaba isbitaalla iyo ma jiro daryeel waxaa isfaxaan booqanay isbitaalka weyn oo garbaarey waxaanu la kulannay haween dhowr iyo toban ah oo laga keenay tuulooyinka fogfog oo runtii nafaqo darro xoog leh ay carruurtii ayagaba ka muuqato oo isbitaalka maxay ahayd maalmihii aan booqannay aad iyo aad aan uga xanuunsanay marka nafaqa darradaas iyo daawala-aanta jirto iyo deegaanadaas oo aan la gaari karin oo annaga aanu waxay ahayd waxaanu ka qaban lahayn ay kooxaha nabadiidka aqabad nagu noqdeen waa dhibaato jirto haddee annaga iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba inaan iska kaashano iyo caalamka cid wax ka tiri karta waa arrin loo baahan yahay waana dhahyaga kusoo aragnay dadka deegaanahaas laga keenay oo nafaqa darrada carruurtii hooyooyinkaba haysha oo isbitaalka garbaari la keenay tir ahaan imisaad ku qiyaasi kartaan dadka aad ku aragteen isbitaalka garbaarey ay la liita nafaqadaridoo kale
runtii dadka aad u liito oo la seexiyeyba oo markaa isbitaalka lagu quudinayay faleebooyinka ku socdeen oo waararkan ugu gallay ilaa saddex iyo toban bay ahaayeen hooyooyin iyo carruurtood marka jirooyinka kale oo kala gedisan oo aan daawada loo helin oo dadka halkan lagu soo gaarsiiyey laga reebo xagga nafaqadarrada intaanu tirinay oo diiwaan gelinay saddex iyo toban bay ahaayeen
waa tahay dhinaca kale ee deegaano ka tirsan gobolka gedo waxaa ka soconaya in xoolodhaqatadii ay bilaabeen inay u hayaamaan deegaano ka tirsan gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose degmadan baadhir markaa aragtid buundada maalin waxaa ka tallaabay boqolaal neef oo xoolo ah marka dadkuna waxay sheegeen in oon iyo biila-aan ba-aan iyo baadkii oo dhammaaday inay ka taagan tahay marka arrimahaasi see u aragtaan haddii aad haddii aad tahay madaxweyne ku-xigeenkii maamul goboleedka jubbaland
run weeye horta waa kay roobteen laakiin gobolkan waxaan horey sanadkii laba kun toban iyo toddobada iyo toban iyo sideedda baan u tagnay nairobi iyo hay-ado fara badan oo hay-addan assf ay ka mid tahay roobka markuu daa waxay leeyihiin togag waaweyn togagaa waaweynna markiiba webiga ay ku daraan biyaha webigana waa kan badweynta india ocean kaga dara goob weyn marka waxaanu raadinaynay in la sameeyo biyo xireenno togagan oo roobkii oo da-ay biyihii oo buuraha ka soo daadanayo togii oo qaadaya togii oo webiga ku daraya webigii oo biyo xireen lahayn oo sii soconayo marka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland iyo wasaarada badan baa arrintaa ku howlan hay-ado fara badan baa caalamka la kaashanay waxaan barboonsallo ka wada shaqaynay hay-adda ee rc la yidhaahdo bal in la helo mashruucan oo kala mid ahoo saraag laga fuliyey goboladaas somaliland in mid lamid ah la helo oo mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa tukogaa waaweyn biyo xireen loo sameeyo si bal biyo-la-aanta iyo biyahan markay dhibacda dhacdada roobkii uu webiga gelaya xal loogu helo waa run waa dadka haddee meelihii xataa daaqa lahaa biyihii baa jirin ceelashii matoorada awriigagii baan dayactir lahayn ama kuwa cusub bayba hayd in la sameeyo marka waxyaalahaas oo dhan sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka wax badan bay nooga qorshaysan iyo ammaanka haddaan ammaanka la horumarinin haddii wax badan oo bulshada la gaarsiin karaa ma jirto marka bal inaan gacanna xaggii ammaanka ku horumarino oon xal ku raadino gacanna aan horumarkii iyo biyihii iyo sidii dadka loo deegaameyn lahaa aan ka shaqayno waa arrintaanu noo qorshaysan laakiin mar walba haddaanu caalamka gacan naga siinin waad ogta dee tabar soomaaliya waa iska toobad waxaa sheegtay in arrimaha ku saabsan biyo qabitamyada ama biyo xireenada inaad kala hadasheen hay-ada caalami ah markaa wax ballanqaadna idiin sameeyeen maadaama mar walba gobolka dhibaatooyinka biyola-aanta taagan ay aada usii kordhayso
haa waa jiraan mashaariic fara badan ay noo ballan qaadeen walow haddii sanadkii laba kun sideed iyo tobankii baan rabnay inay bilowdaan oo dib u dhacyo ku yimaadeen waan rajaynaynaa sanadkan inay wax nooga qabsamaan laakiin ololo aan wadno weeye inaanu u helno iyo xireenno si xaaladda nolosha deegaanka wax looga bedelo
waa tahay dhinaca kale degmada garbaari iyo kala barakacyaal fara badan ayaa ku sugan oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobolka baay iyo deegaano ka tirsan degmooyinka gobolka gedo marka barakacyaashaasi ilaa haddana ma jirto meel ay ku tirsiin marka haddii aad tihiin mas-uuliyiinta jubbaland maxaad ka damacsan tihiin
waa run magaalada garbaari haddani hadda markii ay igu dambeysay sanadka hore hadda markaan kusoo laabtay dadka ku nool waxaad u malaynaysaa inay kaba jibbaareen laba arrimood barakacyaashaas oo yimid iyo dadka ku noolaa tuulooyinka oo waxbarashadii manaahiijkoodii iyo qaabka waxbarashada qolada nabadiidka intay iskuullada ka xireen dadkii lasoo beegsaday carruurooda inay iskuulla lasoo raadsadaan marka culayskaas waa jiraa waxaanu kulley samayn doonaa ugu yaraan waxaanu naga qaban karnaa inaan qabanno waxaanu qaban karin ciddii aanu la kaashan karnay ilaahay baanu maxay ahayd la kaashanoo nidhaahda ilaahay oo adigu dadkaaga u gargaar marka waa qorshe na hor yeello loona baahan yahay in xal laga gaaro
dadka meeshan markuu durayo daawooyin badana instructionka waa ku qoran yihiin marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya meeshan haddii maanta la diro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afar afartan sideed saacadood caadihiisna lama cadi karo daawooyinka waa ku qoran yihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la duray oo la yidhi shan maalmood caadihiis lama cadi karo maaragtay ayaa maaragtay lasoo lisaya iyagana waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu sumaynaya neefkii oo la yiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaali karin lagu diray hilibkiisii aan la cunin la yiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda waddan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reerbaadiyo waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska astudaan dhakhaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefkii la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caadihiisa yaa la cabin intaas yaa la cunin macnaha afartan sideed sacdood intii neefka inta daawada ay korkiisa ku jirto wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirto caanihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta instrctionkooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
iminkana waa wararkii qiimaha xooluhu seeladaha inaga soo gaadheen waxaanan ku eegaynaa seeladda degmada beledweyne waa kan waryaheenna jamaal cali yare
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta oo arbaca ah idinkaga imaanaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana ku sugannahay mid ka mid ah siladaha lagu iibiyo xoolaha beledweyne waxaanay la taagan mid ka mid ah dalaaliinta degmada marka hore adigoo magacaada igu bilaabaya bal sharaxaad iga sii dhaqdhaqaaqa silada degmada beledweyne iyo saaka aniga waxaa la yidhaahaa horta magaciga xasan xuseen guuladaa la yidhaha xasan waa mahadsan tahay bal sharaxaad naga sii qiimaha xoolaha tusaale ahaan geela qaliinka oo kale saddexdiisa heer haddii aan warkaas iyo geela birimada waxaa la siiyaa ilaa shan boqol ilaa lix boqol ilaa iyo intii ka hooseysa ayaa la kala siistaa geela qalida ah oo maarata kawaaleyda ah geela dhaqaalka oo kale gacantiisa koowaad ilaa gacantiisa saddexaad waa imisa geela dhaqaalka waxa waaye qaalmaha shan boqol lix boqol ayaa u korray dhaqaalka geela ugu wanaagsan hortu qaalmaha oo rarooyga oo markaa lalayliga oo la rar barayo waxa waaye saddex boqol iyo konton afar boqol ayaa u horeysa hasha rimayda ah oo kale ka waran dhaqaaqa waa la leeyahay hashan waa dhalaysaa waxa waaye lix boqol ilaa toddoba boqol waa
kan dhoofka ka waran marka geela saddexdiisa geela dhoofka oo hadda ayaamahan wax maba la dhoofiye geela dhoofa maba aanan arkin laakiin geela xamar waxa waaye waa loo wado oo beledweyne laga gudbiya waxa waaye ilaa shan boqol ilaa lix boqol meelahaas ayuu yahay ka waran ariga qaliinka oo kaleeto qiimihiisa qaliinka rida oo sararta leh lixdan ilaa konton ayaa u koraysa kuwa dhaqaalka ahna kuwa dhaqaalka ah soddon soddon iyo shan meelahaas gacanta saddexaadna waa erga dabaaxa soddon meelahaas waayo erga aan taabashada lahayn oon maaragtay oo dadku iska jijibiska la yidhaah dhoofka ka waran marka dhoofka erga dhoofka oo orgada waxa waaye ayaga waxa waaye konton lixdan toddobaatan hataa waa la helaa laakiin ayaamahan waxa waaye maba maba socdaan dhinaca waqooyi waxba uma socdaa iyo dekedaa xigta ka waran marka idaha qaliinka oo kale heerkiisa koowaad ilaa heerka saddexaad idaha qaliinka waxa waaye laxdii oo muxuu hayta oo la yidhaha waxa waaye laxdaan waxbay gashaa waa waxa waaye waa konton ilaa lixdan meelahaas wey idaha dhaqaalkana idaha dhaqaalka soddon soddon iyo shan meelahaasaa u koraysa
idaha dhoofka oo kalena markaa idaha dhoofkana waxa waaye wananka waxa waaye afartan iyo shan ilaa konton meelahaas waay guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta oo arbacaah idinkaga imaanaysay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tan iyo kulanti dambe waa jamaal caliyare oo idinku dhaafaya nabadgelyo
deegaanka xanan buure oo ka tirsan gobolka galgaduudna cudurka shubanka ayaa ka jiray toddobaadkan la soo dhaafay doctor cali cabdilqaadir wuxuu toosaa subax kasta shanta aroornimo isaga oo u kal lahaa daaweynta bukaanada cudurka shubanka oo ka dilaacay deegaanka xanan buure oo ka tirsan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waa howlwadeenka keliya ee caafimaad ee deegaankaas ku sugan isagoo wiil gacanyare u ah oo caawinaya uu la socdo ayaa waxa ay gacmaha ku sitaan milanka fuuqceliyaha cusbada iyo irbadaha caabuqyada caloosha ku dhaca lagula tacaalo wuxuuna maalintoo dhan u dhaxeeya guryaha ay jiifaan bukaanada uu soo ritay cudurkan shubanku deegaanku ma lahan cisbitaal taasaana keentay in bukaanada guryaha lagu daaweeyo badanaa adugu qofku markii horta barnaamijkaas oo kale lagu arko jeclashu baxaysoo kale waxyaabaha badanaa inuu isticmaalo waxuu ku qasban yahay in horta baresharkii dhicitaankiisa la ilaalsho oo inta qofkii qof weyn hadduu yahay baresharkii oo kale laga soo cabiro qof yar hadduu yahana faleenba inta dhanaan oo kale la qaado oo cirbado qalajiyaa lagu daro in qofkii adiga time lagu waday noqonaysaa oo wax noocaas oo kale lagu caawiyo waa un wax iska emergency ahaan ma waa wax iska tabaraysi oo inta farmashi laga soo gado qofkii markaad aqaasho inuu xanuunsan yahay ama uu kusoo waoo kale intaa u tagto aad qaaddo kusoo xirto intii markaas adiga aad isdhihi karto waa bukaanada hadda cudurku hayo waa toban carruura oo da'doodu ka yar tahay toban jir iyo saddex qof oo dad waaweyn ah wuxuuna doctor cali sheegay in cudurkani uu dilaacay koob iyo labaatankii bishan janaayo uuna ka dhashay xilligan oo lagu jiro jiilaal kulul ceelka ay biyaha ka helaan deegaankuna ay isugu yimaadeen dadkii iyo xoolihii ceelkaas oo hadda biyihiisiina ay noqdeen kuwo midabkoodu isbedelay deegaanka xanan buure wuxuu dhuusamareeb u jiraa konton kilomitir wuxuuna ka xigaa dhinaca waqooyi waxaa ku nool kun iyo shan boqol oo qoys iyadoo nin waayeelah oo lixdan jir ahi uu u geeriyooday cudurkan shubanka toddobaadkan waxaan ku qasbanahay waa isaga dul qaataa waxaan ku qasbanahay inaan lugeeyo inta aan awoodi karo oo qofba meel ugu tago waayo aniga dadkii haddaanan hal meel ahon isugu keeno oo si toosa aan isugu keeni kara aysan jirin waxaan ku qasbanahay inaan iska dul qaato oo aan dar ilaahay haba meel qof kastaba aan gurigeeda ugu tago oo qof nool soo suraba aan idhaahdo qof waadiyey ka tago qofkii kale misena aan aado dadka ku nool deegaankaas oo xoolodhaqato ah ayuu doctor cali bukaanada xaalkooda daran yahay kula taliyaa in loo qaado magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb oo iyagu cisbitaallo ku yaalaan dadka bukaanadooda qaadanayana waxaa ka mid ah xabiibo biiriye oo ah hooyo afartan iyo lix jir ah oo dhashay sagaal carruur ah saddex gabdhood iyo laba wiil oo carruurteeda ka mid ah ayaa laba iyo labaatankii bishan xanuunku kaga dhacay markii xaalkoodu daraadayna waxayna u qaaday cisbitaalka degmada dhuusamareeb oo ay ku geysay gaadhi ay ku ijaaratay konton dollar isbitaalka dhuusamareebeed hadaawiyada waa isgu xajiyey farmashiyaashiga waa iswataano dayagaan geyn oogala caawidanina male haa dhaqtareen baa noo qora qaasir noogama bixi adiga qofka daawadiisa iyo inta ka dhexla waxsiin inta ka dhexla lagu raadinayo inays adbawm inaysa yaraani waado wallah adigu aan koonton koon doolar camal waa ku baxay halkii qof ama baaburra ha ahaato ama boqol ha ahaatee xisaabna koleysa ma aana xisaabin laakiin qarshar iguma bixin xabiiba waxay leedahay konton neef oo adhi ah oo nolosheedu ku tiirsan tahay waxay sheegtay in lacagta ay ku qaaday ay ka soo daymatay dukaan ay qaraaba yihiin oo lagu leeyahay hadda xoolaheeduna ay yihiin caato oo aysan lahayn wax laga iibsado doctor cali ayaa sheegay in loo baahan yahay kalkaaliyayaal caafimaad oo xilligan wax kala qabta dabiibista bukaanada oo maalin kasta kiisas cusub ay u imaanayaan baahida haddee markaan kolley waa og tahay adiga dalka ma dadka ka jirto dowlad iyo midna marka lama dhihi karo markaan baalkii lama dhihi karo dadka markaan baahi saa'idaha dadka u qabaan xarun caafimaad waayo maadaama aysan jirin dadkii wax kale oo soo kontaroolaya deegaankuna deegaan ballaaran uu yahay xarun caafimaad oo hadda tooso hona aysan ka jirin baahi weyn ay u qabaan boqol kiiba boqol wuxuu sheegay in markii qof daawoobaba kuwo kale loo soo sheegayo isagoona ku mashquulsan daaweynta bukaanada lasoo kor istaagayo oo loo sheegayo kiisas hor leh oo cudurku ku dhacay daawooyinka uu hadda isticmaalayo ayuu ka soo iibsadaa dhuusamareeb bukaanada uu hadda la tacaalayaana waa kuwii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay uu cudurku soo ritay wacyigelinta wacyigelinta laftirkeeda muhiim ah wacyigelin saa'ida ma haystaan oo biyi in la iska karkayo marka badanaana waan u sheegay markaan soconno laakiin waxay u baahan yihiin dad dad ku talagala tiimam ah oo wareega oo u taga dadkii oo qaabka xataa biyaha iyo isaga nadiifiyo tusay u baahan yihiin ha qoraxda hadda way kulushahay weliba toddobaadyada hadda labaan toddobaada lasoo dhaafay cimiladu waa waa sii kululaanaysaa marka ayada laftirkeeda waa ka qayb qaadanaysaa laakiin hadba waxaa la fiirin karaa hadba barnaamijka jiraa la fiirin karaa iyadoo xataa xilli qabooba ay tahay ay barnaamijka shubankaas soo laalaabto marka waxaan isleeyahay qoraxdoo kulul sida musqulayarido kale waxyaabahaas koosgaraynaya isleeyahay shubanka soo laalaabanaya sii ahaan doctor cali ayaa sheegay intii uu daaweynta ku guda jiray in uu daaweeyey koob iyo afartan qof oo cudurkan ka bogsaday iyagu wuxuu sheegay in qofka xaaladiisu hadba sida ay tahay uu talo u siiyo
dadku horta badanaa hadda meesha xoola toosuna kama gadmaan dadka badanaa markii diyaargarow hadda ay kusii talagelayaan ay leeyihin waxaasaa soo socda kasii diyaargarowna ma jiro qofku markuu xanuunku qabto wuxuu kuleeyahay anugu lacag iyo midna ma haye qofka sidii aad wax igu dabiibi lahayd igu dabiib waagii dambe xoola gadmaan hala gaaray marka waxaan isaga shaqaynaa waa lacala waa lacag waa heli doonnaa aan ku shaqaynaa maana hadda wax lacagoo toos aho aan buog unbaan ugu qornaa maana wax toos ahon hadda nidhaahno waxaasa ay dadku dhiibayaan waaba iska yar tahaba qofku intuu haba jiifo waayo ama cudurkiisu joogo qof adiga waa isaga baxaysa lacag konton dollar qof soddon qof labaatan qofba haba waa sidii cudurkiisa uu usii daba dheeraada waayo qof boqol dollara ku baxee qof iyadoo boqolkii ku baxa waxaa macquula in misano shifeer la yidhaah oo gaari loo kireeyo oo misano isbitaalkii ula sii kulmay halkaa warbixintanna waxaa soo diyaariyey cabdirasaaq haajirow anigoo maxamed xasan ayaa isguukiin soo dubariday
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragta dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan markaad si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal iminkana aan aadno dhinacaas iyo degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag oo afartii sano ee lasoo dhaafay colaado ka jiray heshiis laga gaadhay ayaa dhalinyaro deegaankaas ah oo isxilqaamay waxa ay wadeen tan iyo bishan bilowgeedii oloole wacyigelin ah oo ay ku xoojinayaan nabadda dadkuna ay isku dhex galaan haddaba maxamed daahir jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka ururkan dhallinyarada ee iyagu nabadda isu xilqaamay khadka telefoonka ayuuna igu warramay bal waxa ay qabteen iyo ujeedka ay ka leeyihiin walaalo waxaanu qabanaynaa nabadgelyada oo dadka marka horena dhibtanu ku dhacday aanu nahay annagu waxaanu isku abaabulay markii hore ilaa laba xubnood ilaa afar xubnood oo isla gartay inay aafadan na haysata aanu ka shaqayno wax ka qabayno marka aafada idin haysataa marka waa maxay waxaana haysatay aafo aafadaasoo ahayd inayna haysatay muddo afar sano iyo ka badan dabeedna waxaanu isla garanay maadaama aanu cid walba uga fara dhuudhuuban nahay oo aanu anagu nahay dhallinyaradii inaanu ka shaqayno nabadgelyada iyo sidii aanu u soo celin lahayd nabadgelyadii degaankani lahaan jiray iyo horumarkii maxaad samayseen marka bal tallaabooyinkaad qaadeen wax iiga sheeg tallaabooyinkaanu qaadnay walaal waxaa ka mid ahayd in degmada ceelfoyn oo kale aan la isu gudbi jirin
waa gartay oo laba istareed dadku qaarna dhinaca ka soo taagnaan jireen qaarna dhinaca oo daaqadaha la iska daawan jiray waa gartay waxaanu samaynay inaanu dadkii daaqdhan daantaa soo tubnaa iyo dadkii daantaa soo tubnaa isu keenno o annagu tusaale u noqonno oo dhex marno marka hore oo maqaxyaha kala shaahno annagoo wada soconno oo gacmaha ishaysanna inaanu daan walba u tallowno oo dadka annagu tusaale u noqonno annagoo s badan oo soddoneeyaa ama dhowr iyo labaatana oo raxaanraxaan u soconna aanu dhilowno isdhexgalkii bulshada
waa gartay oo u khudbadayno oo u sharaxno wanaagga iyo dexgalka bulshada iyo wanaagga uu leeyahay nabadgelyadu ay leedahay idinku marka ma labada dhinac ee colaadu ka dhaxaysay baad ka soo wada jeedaan mise hal dhinac baad tihiin labada dhinac baanu nahay
marka dadkii oo kale marka maxaad u sheegaysaan markaad u tagtaan oo kale dadka walaal waxaanu u sheegaynay in ay danteennu ku jirto iyo wada noolaanshaheennu iyo horumarkeennu ay ku jiraan iyo aayaheennuba inay ku jiraan inaynu noqonno oo nabadda ka wada shaqayno oo u midowno wixii danteenna ah
marka dadku say idiin arkeen markii hore dee waxay noqotay dadku annaga ilan intaasoo san aan la isdhexgelin bulshadu aanay isdhexgelin oo in weliba daanteeda joogto daanteeda kaa adeeganaysa oo xitaa aan daaguurta isu tallaabi waan gartay ayaamihii hore oo dhan waxaa dhacday in dadkuna daawadaan oo nagu soo ururaan oo nala yaabaan oo ay xitaa la yaabaan dee kalsoonida intaan la eegaya annagoo dhalinyaro ah aanu samaynay waa gartay runtii markii dambe waa arrinkaygii wuxuu noqday arrin dee loo wada baahay oo baahi loo qabay waa gartay maansha allah ceelaf weyn maanta waxaad moodaa inay marayso berisamaad deelkii ay maraysay xayndaabkii kala qobqobnaanta marka hadda ma ka saarteen meeshiiyo dadku ma isu gudbaan kala qobqobnaantii walaala waanu ka saarnay habeenkii baa laisu laisu gudbaa suuqyadii baa las suuqii dhexe ee aan laisugu iman jirin ee labada dhinac lala kala joogay baa laisugu yimi kaabadii baa la wada fadhiistay kubaddii baa la wada ciyaaray koobaba aanu dhignay waxa garoomo kala duwan oo midba daan ku yaalaanu koobabka ku qabanay oo dadkii isugu geynay oo maalinba dhinac baanu ku qabannaa dadkii maanta gacmaha iswada haystaa marka iyo arrintan idinka caawiyey
wallaahi inaan cidi naga caawin dowladna nagama caawin shacab kalena nagama caawin markii hore annaga waxaanu samaynay inaanu anagu isku darno contribution aanu anagu jeebka ayaga ka ururnay annagoo dhallinyaradaasa dabadeedna aanu isku darsanay ayaanu ku bilownay hawshan gabdha ma idinku jiraan imisaa gabdha ah walaala gabdho waxaa nagu jira adigu gabdho way badan yihiinoo ilaa dhowr iyo toban gabdhood baa nagu jira ilaa afar iyo toban gabdhood waa gartay lacagtaad iska uruuriseen marka wax intee la eg bay noqotay lacagtaan iska ururnay ilaa saddex boqol oo dollar baan iska ururnay oon hawsha ku bilownay dadkuna de waa dadka iyagii run ahaantii marka xaflado waaweyn oo nabadgelyada lagaga hadlayo oo laysku keenay qaybaha bulshadaanu qabanay lacagtaasi maxay idinkaga baxda lacagtaas walaal waxay nagaga baxday wacyigelin aanu ku wacyigelinay bulshada baabuur aanu microfoonna saaray dadkoo aanu isku keenay xaflado oo sharaabada iyo biyahoo kale waxyaabaha waxyaabahaasi walaal nagaga bax marka hadda ma is leedahay hadafkiinnii aad nabadda ugu ololeynayseen waad ku guulaysateen walaal kumaanaan wada guulaysan oo qayb ku mida ayaa noo hadhay maxaa idin hadhay qaybihii ugu muhiimsanaa ahoo tuulooyinka oo kale oo ahayd markii ay markii horeba bahash ka timi aafadan colaadu ay ka timi marka kuwaas maxaa idinka qorshaysan kuwaa walaal waxaa nooga qorshaysan marka hore inaanu magaaladan weyne aanu anagu ku noolhay aanu ka bilowno oo aanu magaalada wax isla wada fahano haddaanu dhinacyada qaybaha bulshada oo dhan intaanu isu keeno aanu wax isla wada fahano oo dabadeedna markaanu bahasha seeska ay ahayd dee inaanu marka horeba dabadeedna annagoo gacmaha iswada haysana dadkii dhibki kala gaadhay ah oo dhallinyaradii iyo cuqaashii iyo haweenkii iyo aanu wax ayagu u baxno tuulooyinka oo aanu si joogtaa shaqadaa u qabanno oo aanu guddiyo nabadgelyo si joogtaa noola shaqeeyo kasoo samayno dabadeedna ilaa miyi ilaa magaalo aanu dadku oo ku xiran aanu soo samayno halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
rabshado ka dhacay magaalada jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa dhaqaaqa ganacsiga iyo dadweynaha shalay galab saameyn ku yeeshay haddaba saameynta ay yeesheen iyo hadda xaaladda sida ay tahay ee nolosha dadweynaha iyo ganacsigaba ayaa waxaan ka waraystay maxamed khaliif oo ah suxuufi ku sugan magaalada jigjiga
waa dhowhay walaal waa mahadsantihiin magaaladu shalay bay rabshado ka dhaceen intii hore way iska maaragtay way iska fiicnayd shalay amin duhurkii ama lix saac meelahaas ilaa adigu bay rabshado ka bilowdeen rabshadahaas ay soo abaabuleen dadka etoobiyaanka ah ee magaalada degan niyahow arrimaha oo maaragtay shalay magaalada ka dhacay dhinaca bani-aadanimada saameyn bay ku yeesheen sababtoo ah waxaa hal mar ishelay jididkii oo dhan oo isu socodkiibaa hakad galay magaalada ciidan baa lagu soo rogay oo dadku magaalada dee dadku waxay usoo shaqo tagaan suuqa oo dhaqdhaqaaqii ganacsiga ka socda oo waxaweye kii xamaalanayay iyo kii meherad lahaa iyo kii kale ee maaragtay tagsiilaha ee shaqaysanayaba dee suuqay usoo wada xamaal tagaan marka waxaa hal mar a isxiray dee isu socodkii oo hakad galay marka niyo xaaladda saas say iska ahayd marka dhimashadu waxaa la ii sheegay hay-aduhu dhowr qof inay iska ahaayeen ilaa saddex labo afar meelahaas shaksi ahaan waxaan anigu iska hortaagay aan xaqiijiyey ma arag laakiin saameyn bay ku yeelatay maaragtay shalay isu socodka magaalada iyo nolosha caadiga ahba laakiin waa la xaliyay adigu alxamdulilah hadda maanta magaalada aad bay isaga fiican tahay marka rabshadaha maxay salka ku hayeen oo magaalada ka dhacay
wallahi hadda exactly ma dhihi karo waxaasay sabaa ku hayeen lamaha ammaanku maynan dee faahfaahin ka bixinin oo iyagii ahayd inaan idinla wadaago wixii aan ka maqalnay laakiin waxaanan ogahay oon hadda kuu sheegi karaa in dad etoobiyaani ay rabshad bilaabeen oo maaragtay ay mudaharaad ay sameeyeen ma aqaano waxay kakaceen iyo waxay soosadeen iyo wuxuu kulug lahaa toona laakiin waa markii labaad oo maratay dadka etoobiyaanka oo magaalada degan ay sameeyaan sidan oo kale muddo hadda laga jooga laba bilood baa sidan oo kale ay sameeyeen laba maalmood baa maaragtay ay magaalada kala xirnayd oo aanay isu furnayn marka ma ma garan karo dee sababta waxay wixii ka dambeeyey iyo maaragtay waxa ay ay tabanayaan waa gartay waxaan rabaa inaan kuweydiiyey maxamed maanta marka markii ay wax dhaceen maxaa magaalada kusoo kordhay ganacsigii suu noqday wadooyinkii maxaa magaalada marka ka jiray iyo maanta ganacsiyadu waa ay furan yihiin xilli aan ku qiyaasayo sagaalkii subaxnimo in ahayd baa meheradaha la furay dadku waa iska caadi walow meelaha suuqyada lagu arkayo ciidan isku dhaf ah oo ciidanka gaarka ee deegaanka iyo maaragta isugu jira ciidanka dowladda etoobiya ee militariga ah oo jidadka taagan la arkayo haddana wax dhibaato oo hadda taagan ma arag hadda ayaan suuqa maaragtay muddo soddon daqiiqo baan suuqa kasoo baxay noloshu waa iska caadi ganacsigu waa furan yahay gaadiidka maaragtay socodka dadweynuhu iyaguna waa ay furan yihiin marka maanta wax dhibaato ah oo hadda aan arkaya ma jirto amaba ii aan laga dareemayo maanta magaalada amnigu waa waa iska xasiloon yahay marka iskuulladiina sidoo kale iyo waa furan yihiin soo maahan iyo hawlihii kale ee bulshada caadiya way u socdaan
niyahow ha ha way furan yihiin iskuulladii way furan yihiin marka noloshu maanta waa caadi shalay oo gelinkii dambe un shaqaaqada dhacday oo ilaa xalay dee saameyn yeelatay maadaama oo fiid la kala xarooday dad meelo fogfog kasoo shaqo tegay oo magaalada maaragtay xaafadaheeda kasoo shaqo tegay oo suuqa yimid jid tagsi la-aan ay ku dhacday oo maadaama gaadiidkii la mamnuucay maaragtay si maaragtay wax badan loo xakameeyo xaaladda loo dejiyo intaas un baa shalay ka dhacay maanta xaaladda waa iska caadi
waa gartay maxay marka mas-uuliyiintu sheegeen oo dadka u sheegeen markii ay wax dhaceen wax mas-uuliyiin aho ama saxaafadda la hadasha ma jiraan oo mas-uuliyiinta gobolka
yo waxaa la ii sheegayay in lama amniga ay shir jirahayd xalay ay qabteen oo dhowr qodob baan hadda ka xasuustaa inay soo saareen oo ah in shir aan la isugu iman karin aysan dowladda ogeyn in afarta saaco habeenimo wix laga bilaabo yani gaadiidka xayiraad lagu soo rogay in ciidamo isku dhafa amniga lagu wareejin doono inahaas bay sheeg sheegeen lakin xaaladdu hadda waa iska okay runtii wayna dadaaleen olaamaha amnigu shalay xaaladda si fiican oo maaragtay wadamiyadlabay udhex galeen u xaliyeen aad bay u dadaaleen marka xaaladda maanta aad bay isaga dhiganta intay iyagu sheegeen waxay saxaafadda la wadaageen waa intaas aan kuu sheegay waayahay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed khaliif oo ah suxuufi ku sugan magaalada jigjiga waad mahadsan tahay maxamed
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana aan fiirino barnaamijkeenii beeraha waxaa isku soo dubariday waris maxamed
wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka beeraha oo maanta aynu kusoo qaadanayno dalagyo ka khasaaray beeraleyda gobolka nugaal kadib markii uu baaqday roobkii dayrta iyo sidoo kale qodobkii talada khabiirka barnaamijka waxaa kula socodsiinaysa maanta anigoo ah welis maxamed beeraleyda cuntada beerta ee deegaano ka tirsan garoowe oo gobolka nugaal ah ayaa ku hungoobay dalagyadii ay sugayeen inay usoo dhashaan xilligii roobka dayrta oo baaqday darteed afar iyo toddobaatan beerood uu ku fadhiyay dhul shan iyo labaatan egtar ah ayay bishii agoosto ku rideen dalagyo isugu jira digir galley iyo haruur haddaba sida dalagyadaasi ay uga khasaareen iyo waxyeelada soo gaartay beeraleydaasi waxaan ka wareysanay xasan yuusuf kaarsho oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda ee nugaal waxaana waraystay waryaha raadiyo ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji horta intii dhowaanahayd oo dadku uu raashinka ka waashay raashinka dhacay baan sheegay dibadaha laga keeno waxaa lagu talagalay in raashin aynu leenahay inagu beerano sida haruurka galleyda digirta taasaa lagu talagalay laakiin hadda muddo laba sano laga joogo waxaanu ku talagalay nugaal inay noqoto cunto keliya dadka hadda beertaan aynu dhex fadhino de waxaa geedmirood ku yaal geedmiroodkaas koortii maaragtay roobkii la waayey oo la waayey ilaa waa la beeri waxaa lagu beeri lahaa cuntadii ayaa maaragtay geedmiroodkaa layska beertay marka raashinkaa waa lagu talagalay waa lagu talagalay in dhoweyto oo waxaa lagu talagalay in maaragtay aan meel kale raashin uga iman anigu horta bishaan aynu ku jirro sanadka bilowgiis janawari kowdeediibaa waxaa lay qaaday siminaar meesha la yidhaahdo balcad siminaarkaas wuxuu ku saabsanaa keliya dowlad goboleed kasta inay cuntadeeda la soo baxdo kaasu intaasu ahaa moogtahay dowlad goboleed kasta ha raashin marka anigu maalintaa intaan ka imi oo ka damaysay waxaan ku dadaalayay in aan raashin la beero sida aad maaragtay sidii cunto loo heli lahaa nasiib darro dee waxaa naga dhexday roobkii wata laakiin gugii waxaa jiray eh, dadaallo aad samayseen oo beeralaydu een, ilaa qiyaastii lixdameeyo beerood ayaa lagu talagalay oo eh, wuxuun beera cuntada ah lagu- laga sameeyey arrintaas iyada bal nooga waran maasha allah arrintaasi way jirtay Dee saasoo kale roobku waa yaraa ama roob saasi ma diin laakiin xoogaa aan badnayn xoogaagaas weli waa lagu ladan yahay oo raashinkii dad badan baa cuni jiray anigaan kula hadlaya hadda weli waa ii yaal raashinkii aan waagaa goostay oo isagaan cuna habeenkii maasha allah marka eh, kaasu waa jiray lixdankaa beerood ilaa soddon beerood in ku dhow ama afartan beerood baa laga goostay raashin taas waa jirta.
marka roobka iyo baa baa loo adeegsa baa laga faa'iidaystay iyo dabcan iyo biyaha kale ee maaragtay een, eh, dabcan soolarka iyo waxyaabaha la midka Maya, ro- roobka horta badan in roobka lagu beerto baa cuntadu fiican tahay raashinkaan la beeranayo hadda meeshaanaynu fadhino laba iyo labaatanaad baa la yidhaahdaa meel hadda inoo jirdha dhowr kilomitir ilaa cabdi baa iga badiya ilaa shan kilomitir waa tahay oo kor ah ilaa m- meesha u hooseysa cabdullaahi ka hooseysa raashin baa lagu beeraa goortii dhulka biyo yimaadaan uu doogsado raashin keliya baa lagu beera wax kale laguma beero beerta cabdullaahi iyo beertan cabdulqaadir baa ka jirta wax maaragtay waxyaalo kale lagu beero marka waxayna ku fiican tahay shaygii la gesho wax kastoo cunto oo lagu abuuro maasha alla waxay noqonayaan waxaan la aragoo la maqal dayrta tan diyaargarowgu ma ka ballaarnaa sidii gugii hore waa ka ballaaraayo waxaa jirtay qolo la yidhaahdo kaalo hay-ad la yidhaahdo kaalo oo maaragtay garoowe degan baa waxay noogu deeqeen shan iyo labaatan higtar shan iyo labaatan higtar in cunto lagu beero ama bar lagu beero shan iyo labaatankii higtar waa la jebiyey shan iyo labaatankii higtar waa la beeray laakiin haddii roob baa loogu talo bar roob ma soo dhaadhin imise beerood bay u qaybsanayeen shan iyo labaatanka hektar shan iyo labaatanka higtar waxay noqdeen ah, toddobaatan iyo waan ka dhignay afar beerood meelaha ay ku kala yaallaane waa xaggee waa jibagalle iyo halkaan aynu hadda fadhino waa isla jibagalle meel kale kuma yaali intaas wey watay een, eh, waxyaabaha la rabay in la beero ee ee, roobka la rabay in looga faa'iidaysto ee, maxay ka koobnaayeen waxay ka koobnaayeen cuntada raashinka waxaa u badnaa haruur halkan moogtahay haruurkii aad ugu fiican tahay ama haruur ama misego waxa qof waliba ama moordi qofba siba u yaqaan iyo galley iyo digir intaas iyo qari
Een, waxay iga warantaa een, goorma la jebiyey diyaargarowgu goormuu bilowday wuxuu bilowday eh, xilligii roobka la filaayey oo waxaa la filaayey in ay dayri da'do xilligii dayrta inay da'do marka xilligaas baa loogu talagalay ka hor intaan dayrtu di'in in la beero kabacdina roobku ku qabto dabadeedna ay soo ba xataa raashinkii waa ku jiraa oo waa lagu guray laakiin haddee roob ma qaban ma inoo sheegi karaysaa ee qaabkay u kala soconaayeen imisa een, galley ahayd imisa haruur ahayd een, imisa digir ahayd dabcan dhinacyadaasoo kale haddaynu ka eegno ma kala sooc soconayn horta sidii runtii oo beerna lama oran beertan waa galley tan waa haruur tan waa digir lama oran waa qof walba raashin baa laga rabaa baa layiri marka qof waliba horta ba- ah, badarka ama misagada baa u badan laakiin galleydu way badna- way saa uma badnayn sababtoo ah galleydu biyay rabtaa hadhow hortay soo baxdo kabacdi biyay kaa doonaysa marka haruurka bahalka haruurka laakiin bari hadday taabato biyo dambe kaama rabo iyo digirtu labadaas biyo dambe kaama rabaan dhaqaale noocee abaa baa maaragtay beeralaydu ka helaan cuntada see wax soo saarkaasi beeralayda u caawiyaa dhinaca dhaqaalaha haddii lama xisaabi karo mar haddii ay siday tahay ay u baxdo waxaa laga helaa cuntada ka sokow oo beeralaydu ilaa kayd bay dhigtaan oo cuntay dhigtaan nin waliba oo wax raashinkaas u baxo laakiin hadde waa la iibsanayaa oo suuqaad geenaysa oo eh, k- kiishka ama xoogaaga maarata kiishka haruurka ah waxaad siisanaysaa konton dollar markay u yar tahay dadkuna waa jecel yahay sida runtiya oo higtarkiiba marka intee kiish oo kale ayaa kasoo bixi kara marka la qiyaaso haddii beeralaydu ay yaqaanaan galleyda toddobaatan kiintaal haruurkuna waa ka sii badan yahay ilaa boqol kiintaal kiintaal waa laba boqol oo kiish Wata, eh, marka beeralaydu diyaargarowga ay bilaabeen oo loo jebiyey dhulka waa bishee sideedaad sagaalaad xilligadaas xilliga haa Wata, beeralaydu sanadka maxay filayeen marka bal haddaad si guud u qiyaastid dhinaca cuntada sanadkan waxaan filaynay in intay ka badato bu- eh, maaragtay nugaal raashinka ka soo baxa intuu ka bato in aanu meelaha kale u u iibgeyno taasaan filaynay sida runtii caqabadaha marka caqabadaha caqabadaha hadda jiraahay maxay yihiin oo beeraleyda haysta oo dhinaca cuntada markaan ka eegno walaahi caqabad kale anu garana roob la-aanta weeye dhulkii waxaa lagunaan ay maaragtay imtixaan ku noqday abaar abaar joogta ah ilaa abaartii la odhan jiray sima oo soomaaliya oo dhan ka dhacday hadda maanta maaha maaha nugaal keliya ama maaha soomaaliya keliya waxaan leeyahay puntland keliya soomaaliya oo dhan bay ka dhacday hadda geelashii halka ka tegey cayna baa lagu sheegay waxna kuma haystaan baa maanta laylahaa marka waa abaar baa jirta oo joogto ah marka taasaa dhibta keenaysa caqabaduna wuxuunina waa taa dhulkan hadda marka la jebiyey oo diyaarsan maxaa hadda qorshiisu yahay ma wax la doonayaa in roobka google la sugo mise qorshe kale ayay beeraleydu u samaysteen wallaahi horta biyo la-aan baa biyuhu waa yar yihiin qofkii maaragtay isagu haysta riig waxaa laga baqaa dhulkii uu diyaarsado abuuray inuu biyo ku shubo dabadeedna wax uga soo baxaa waa dhici kartaa ma ogtahay marka laakiin dadkii aan biyaha haysan sideedoo kale waxaan sugaynaa raxmad ilaahay
qaybta labaad ee barnaamijka beeraha haddii aynu eegnana iyada oo mar dhow la filayo in beeraleyda soomaaliyeed ay goostaan beerihii ay abuurteen ama tacbadeen xilligii uu curtay waqti roobaadkii dayrta ee oktoobar ayaa xubinta khabiirka ee barnaamijka tacab waxaan ku soo qaadanaynaa maanta waxyaabaha ay tahay in ay beeraleyda soomaalidu ay sameeyaan si ay u ogaadaan qiimaha ay dalagyadu ka marayaan suuqa inta aysanba beeraleydu dalagyadooda suuqgeynin waxaan wax ka weydiinay aamine cismaan oo ka tirsan hay-adda beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo marka suuqa loo soo wada ataan suuqa marka loo soo wado waxyaaba badanoo saameeyaa jiro waxyaabaa ugu horeysa ama waxay tahay qofka waxa suuqa geysana horta ma haysan karaa gaadiidkii wax kuu suuq geyn lahaa hadduu gaadiidkii haysto waa way fiican tahay waa macquul haddana waxaa meesha ku jiro caqabad ah haddana wadooyinkii qof tuulo fog jooga laga yaabaa gaari inuuna u geli karin inuu dameer kusoo qaado hooyadii ama madaxeeda kusoo qaado wadooyinkii inay jajaban yihiin waana qaanaa qudaarta dadka soo saaro babaayaa soo qaadaysa saxaarada kusoo shubee wadadii jagjagtii babaayg waa kaa baabaa yaanyad waxaa laga yaaba inay daadato yani caqabo badana iska jiro dad qaar wadooyinka roobabaa ka jiro oo wax soo saarkooda qaar marar qaar waxay iskaga dhaafaan roobabka daraadood roobaa wadadii da-ay yani suuq inuu geysan waayo hooy yaanyo soo saarta ama qudaar soo saarta ay sidii ku dayacmato ama galley soo saarto inay iska keedisido markaas lacagta u baahan ay ku khasbanaato oo meel kaleetood ay iska dhigto yani si guud markii loo fiiriyo waxaa saameynaya wadooyinkii iyo baabuurtii iyo qalabkii waxay isticmaali lahayn waxyaabaha saameynta kulehay ka mid tahay keedintoodii marka hore se wax u keedinayaan oo hab fiican ahaynin caqabaday ku leedahay waxaa intaas dheer waa naqaanaan marka wax la keedinayo waxyaaba kala duwanaa kusoo qaadnaa keedin marka wax keedsanayaan waxaa badan isticmaala tusaale galleyda oo kaletood iyo masagada iyo waxaas waa ka badbaadnaa iyo sisinta iyo maxaa la dhaha xabuubta inta badan looraraa lagu shubaa loorarkaasaa lagu soo qaadaa iyada naftirkooda loor iska jeexana arkee marka xamaal la raraayo lagu rido meel la daadanaayo wax badanaa la arkaa laakiin wax ugu weyn oo dhibaatada dadka haysta waxaa qudaarta qudaarta yaanyaa waxaa lagu soo ridaa yaanyadii tanagyaa lagu soo shubaa ama saxaarado babaayga saxaaradaa lagu soo shubayaa fuustooyin la gooyey maxaa la dhahaa lagu soo shubaa qaarkood qaar saxaarada caag oo alwaax oo dhisana lagu shubaa yacni hab ku habboon ma ahan inuu waddo dheer oo soo galo tusaale qofkii meel fog ka keenaayo ama suuqiisa xamar yahay oo shabeelaha hoose meesha ugu shisheeso ka keenaayo oo suuqiisa xamar yahay way dhib badan tahay ama ka keenaayo dhulkan dhankan kale shabeelaha dhexe inta badan labada gobol oo meel wax nooga soo galaan waa marka hadda muqdisho la joogo way dhib badan tahay inuu ku keeno so waa ka jajabaysaa waa ka burburaysaa macnaa hab ku habboon oo fiican dad oo lasoo nadiifiyo oo lasoo qaabeeyo oo wax ku habboon ama caag ama wax loo sameeyo bokasyo lagu xiro ama faninjeero adduunka sida casriga had wax loo loo qaado waxaa waaye wixii qudaar iyo halaabayo kaleetood waxaa lagu ridaa geed faninjeerar baabuur wato oo dhisan qudaarta lagu soo qaado iyadoo nadiif ah cagaarkoo kaleetood koostadii iyo begelkii ansalaatada lasoo nadiifiyo lasoo dhaqo lasoo diyaariyo iyagoo nadiif oo diyaarsan oo baca ku xiran lasoo qaado beertii laga soo qaado suuqa la keeno hadhow qiimihiisina qiimo fiican oo kii hore ka fiican oo kuu goynaya khasaaro badan oo wadada kala kulmi lahayd iyo jugjugtii iyo dhibaatooyinka ugu dhici lahaay oo dhan waa ka badbaadaysaa marka si guud marka ka hadleen suuqgeynta waxaa waaye waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadka ee la kulmaan marka u nimaano suuqa warbixinta suuqa dadka beeraleyda soo ku heli karaan sida caadiga hadda xaaladda la joogo dadka beeraleyda iyaga dhexdooda iswareysto yani marka hore waxay go-aan ku gaaraan wax ee beerayaan suuqgeynta marka laga hadlaayo ee suuqa informationka ama warbixinta suuqa laga helaayo waxaa la rabaa marka hore qofka beerle inuu raadiyo intuuna wax beeran ka hor maxaa yeelay qofka hadduu rabo nyaanyo inuu iska hadduu iska beerto mushkiladay noqonaysaa ee asoona ka warhayni suuqa waxay dhici doon siduu beerleyda waxay sameeyaan xilliga gugoo kaleetood haddii laga baxo oo intaan la geni guga jilaalka khaleelka jiro waxay ogyihiin nyaanyada waa qaalowdaa waxay sameynayaan xilligaasba okay xilligaasay tii waxaa sameynaynaa waxaa beeraynaa nyaanyo inta badan beerley nyaanyo ay beerayaan yaanyadu markay wada beeraan dadka beerley dhan waa isla beeraan suuqiyaa la wada keenaa haddana waa isla wada dhece waa isla wada jabe qofka beerleyda waa ku- waa ii keedsama ma dhihi karo meel ma dhigan karo wuxuu ku qasbaya inuu gado lagu wada khasaar laakiin haddii qofka beerleyda ah wax beeraayo oo information ama yani warbixin fiican suuqa ka haysto oo ogyahay xilligan xilli dad nyaanyada beeranayeen inuu yahay ama xilligan xilli yani nyaanyada la ba- la wada beertay asiga waxaa la rabaa inuu ka fakaro wax kaloo badiil ah oo suuq ka warhayo dhaba cor soo yahay suuq ba cor soo ku yahay intaasna waxaa noogu dhan barnaamijka tacab oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah waris maxamed dhagaystee haddii aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad tahay beeraley oo aad jeclaan lahayd in talo lagaa siiyo habka beerashada iyo waxyaabo kale oo beertaada la xiriira waxaad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban dib ayaynu kuu soo wici doonaa barnaamijka tacabna intaas aynoo joogo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo toddobaadyadii hadda ugu dambeeyey waxaa la soo sheegayey meelo kala duwan oo suuqyo ganacsi uu dabqabsaday halkaasoo khasaare uu ka dhacay haddaba dababkaas maxaa xal u noqon kara warbixintan soo socota leyle cabdi maxamed oo ka tirsan ergo ayaa ka diyaarisay gubashada goobaha ganacsiga oo aan laga gaashaaman lagana hortegin daqiiqadaha ugu horreeya ee dabka uu gaco ayaa caqabad ku ah suuqyada inta badan gubta ee soomaaliya bishan aynu ku guda jirno ee janaayo waxaa gubtay afar meelood oo goobo ganacsi ah ay ku yaalaan oo uu ka mid yahay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha suuqa degmada baardheere dukaamo ku yaala soobee iyo suuqa degmada afgooye oo iyaguna hal maalin isla ahaa suuqyadaas gubtay oo labo ay ahaayeen maalin ka hor waxaa sababta dabka dhalisay lagu sheegay inay kala yihiin cillado kala duwan mahad yaasiin maxamed oo ah maamulaha saddex dukaan oo isku dheggan oo ku yaala isgooska soobe ee magaalada muqdisho oo dab uu qabsaday toddobiyo tobankii bishan islamarkaana burburiyey hantidii taalay ayaa raadiyo ergo uga warramay dhibka ku dhacay iyo sida ganacsigooda uu u saameeyey qaybta tubooyinka waaye baqaarka qaybta tubooyinka waaye saddex erdood anaga ku lahayn marka waana santarkii dukaan ahaan ugu muhiimsanaa khasaarahana ma yara hadda waa dareemi kartaa meel santar ah oo dukaankii dhan laga maamulayay oo hadda muddo dhowr iyo toban sana ah wax lagu gurayay meel dhowr iyo toban sana wax lagu wadaa wax laga waa dareemi kartaa khasaaraha iyo dhibaatada ay leedahay hadda anagii dhanaa walwalsan ba oo iskaga jirno wixii kala aruuriskeedaan ku jirnaa dukaankan wallaahi xaqiiqdii annaga gooni ahaan dad badanaa dukaan ku tiirsanaa dadka dukaanka maamulka ama shaqaalaha shaqaalaha noogu noogu daranaa shaqaalaha shaqaalaha aad u tira badanoo dukaanka hayay shaqaalaha dad iska masaakiina oo weliba xataa qofkii aanan shaqaynayn maalinkaas dukaanka iska fadhiisan jiray qofkii shaqa soo waaya xataa meesha santara u ahayd maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir oo ganacsiga gubta ee soobe uu ku yaalay ayaa xaqiijiyey in toban dukaan ay halkaas ku gubteen kuwaas oo dhammaan hantidii taallay ay khasaareen dukaamada gubtay dadka noloshooda laga maareynayay waxaa ku jira carruur agoon ah iyo dad kale sidaas waxaa raadiyo ergo u sheegtay xaawo siyaad oo ka mid ah dadkii wax ka aas aasay ganacsiga gubtay waxaan ku lahayn meeshaan gubatay saddex dukaan oo isku furan waxaa iibin waxaa iska lahaa ilmahayga waxay ku lahaayeen hanti fara badan qalab dhismo nooc walba leh qadarulaa dee way dhammaatay lama xisaabi kara taas agoomaa ku jiro maxaan ku idhaahdaa ilaa toban qoyso ka badanaa biilanayay waa yeela ku jira taa ilaahayba way u xisaabantaha qof xisaabi kara ma laha ilaahay xaggiisa horta wax walba jiraan inay wax isbedeleenna cid isweydiinaysa ma laha laakiin ilaahay baa loo cawdaa horta cawsho kale ma laha alxamdulilah waxaana aaminsanaha inaan ka dhaqmi doono biidni illaah ilaahay samirkeenna wax nagu siiyo koow iyo labaatan dukaan oo isugu jiray kuwa lagu iibiyo dharka maacuunta raashinka laba makiinadood oo saliidda lagu sameeyo iyo qaybo ka mid ah suuqa qaraha lagu iibin jiray ayaa habeen ka hor basbeelay markii dab uu ka kacay suuqa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dabka ayaa la sheegay inuu ka kacay maqaayad dukaanadaas ka agdhoweed khasaaraha dabka inuu bato waxaa sababay sida ganacsatadu ay sheegeen in la waayay debdemis bakhtiya faafinta dabkaas kacay ganacsatada ayaa u aaneeya in debdemista oo aan si deg deg ah loo helin ay kaalin ku leedahay in dabku uu burburiyo meelo badan hanti badanna ay ku baaba'do haddaba axmed karbaash oo ah qabiir ka faallooda dhanka arrimaha bulshada ayaa wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho maxamed cabdi afgooye wax ka weydiiyey sida xal loogu heli karo in dababku ay kacaan iyo haddii ay kacaan sida ganacsatadu ay kaga hortegi karaan dhanka maamulka waxaa looga baahan yahay wacyigelin siyaasadeed oo ah dhinaca dhaqaalaha ganacsatadii maxaa la siiye maxaan ku rahdaa ruksad u gaar eh oo lana lana siiye maxaan ku rahdaa lacagtooda meesha ay ku bixaysan inay ogaadaan lala kulma ganacsatada wax welib waa hagaagaya markaas ganacsatada waxa waay dad shicib waay iyagu waa khasbaa lacagtii cansuuriya way bixiyaan wax ku baaqda malin haddana wax loo qabta male dhan weliba haddii ay noqon lahayd maxaan ku rahdaa roob duduuc xataa dhibaatooyinka fara badanaa ka yaala suuqa oo maxaan ku rahdaa laga shaqaysan karin hanti iyo dhisma burburu waa laga daran yahay hataa maskaxda bini'aadamka wax gaaraya ninkay xoolaha ka dhumeen waxa waaye inuu waasho ku dhowdahay oo khadkiba ka baxo oo bini'aadanimada xataa marka waxyaabahaasoo dhan waxa keenaya oo sabab ah waxa waaye maalka gubtane ninkuu ka gubti ma laha isaga naftiisa xataa soo cadday waay dadadoo ka soo qaatay baqaaro ka soo qaatay soo cadday waay xoola islaamaad loo dhiibtaa jira weliba iyaga loo dhiibta xoolahaasina oo sida jeebkiisa taadana marka ninkaas maxaa maxaa ku dhacaya maskax ololaa ku dhacaya ninka xalka wuxuu ku jiraa in ganacsatada iyo maamulka degmada ay wada hadlaan wada fadhiistaan nidaamkii wax loogu qaban lahay degmada degmadana waxyaabaha ay u baahan tahay keliya maaha hadda ambalaas maaha waxay u baahan tahay in waddooyin loo bixiyo suuqii oo balaariyo suuqii
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan hidlaynin shacbi